yeremiya cudubka saddex-iyo tobanaad rabbiga wuxuu iigu yidhi tag oo waxaad soo iibsataa gunti maro wanaagsan ah oo dhexda ku xidho oo marnaba biyo ha dhex gelin sidaas daraaddeed gunti baan soo iibsaday sidii ereyga rabbigu ahaa oo dhexdan ku xidhay oo haddana mar labaad aa ereyga rabbiga ii yimid oo wuxuu igu yidhi waxaad qaadataa gunti aad soo iibsatay oo haatan lahda kuugu xidhan oo kac oo waxaad tagtaa xagga webiga yufraad oo halkaas ku qari dhagaxa weyn godkiisa sidaas daraaddeed waan tegey oo waxaan guntigii ku soo qariyey webi yufrid agtiisa sidii rabbiga iigu amray oo maalmo badan dabadeed ayaa rabbigu igu yidhi kaca waxaad tagtaa xagga webi yufraad oo waxaa halkaas ka soo bixisaa guntigii aan kugu amray inaad halkaas ku qariso markaasaan webi yufraad tegey oo intaan qoday ayaan guntigii ka soo bixiyey meeshii aan ku qariyey oo bal eeg guntigii wuu ba'ay oo waxba ma taraynin markaasaa ereygii rabbigu ii yimid oo wuxuu igu yidhi rabbigu wuxuu leeyahay sidaas oo kale ayaan u bi'in doonaa kibirka dadka yahuudda iyo kibirka weyn oo yeruusalaamba dadkan sharka ah oo diida inay ereyadayda maqlaan oo iska dabagala casinimada qalbigooda oo raacaa ilaahyo kale inay iyaga u adeegaan oo caabudaan waxay kulligood noqon doonaan sida guntigan aan waxba taraynin oo kale waayo rabbigu wuxuu leeyahay sida guntigu ugu dhegsan yahay nin dhexdiis sidaas oo kalaan uga dhigay inay aniga igu dhegsanaadaan dadka israa'iil oo dhan iyo dadka yahuudda oo dhammuba inay ii ahaadaan dad iyo magac iyo ammaan iyo sharafba laakiinse iyagu way imaqli waayeen innaba sidaas daraaddeed waxaad iyaga u sheegtaa ereygan oo waxaad ku tidhaahdaa rabbiga ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu leeyahay sibraar kasta waxaa laga buuxin doonaa kamri iyaguna waxay kugu odhan doonaan war sida runta ah miyaanan ogayn in sibraar kastaba kamri lagu buuxin doono oo markaas waxaad iyaga ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu leeyahay bal ogaada dadka dalkan deggan oo dhan iyo xataa boqorrada carshiga daa'uud ku fadhiya iyo wadaadada iyo nebiyada iyo dadka yeruusalaam deggan oo dhanba waxaan ka wada buuxin doonaa sakhraannimo oo rabbigu wuxuu leeyahay midba midka kalaan ku garaaci doonaa xataa aabbayaasha iyo wiilashoodaba oo innaba uma aan nixi doono umana aan turi doono umana aan naxariisan doono waanan wada baabbayn doonaa maqla oo dheg u dhiga hana kibrina waayo rabbiga wuu hadlay rabbiga ilaahiinna ah ammaana intuusan gudcur idinku soo dejin iyo intaan cagihiinnu ku taroonturoon buuraha godcurka ah oo intaad iftiin sugaysaan uusan idinku beddelin hooskii dhimashada iyo godcur dham ah laakiinse haddaad maqli weydaan naftaydu meel qarsoon bay kibirkiinna aawadiis u ooyi doontaa oo indhahayguna aad bay u ooyi doonaan oo ilmo ka soo daadan doontaa maxaa yeelay dadkii rabbiga waa la kaxistay sida ari oo kale oo boqorka iyo hooyadiisa boqorradda ahba waxaad ku tidhaahdaa is-hoosaysiiya waayo taajkii sharaftiinnu hoos buu madaxa uga soo dhacay magaalooyinkii koonfureed waa la xidhay oo ciid furaysana ma jirto dadka yahuudda ah oo dhan maxaabiis ahaan baa loo kaxaystay oo kulligood maxaabiis ahaan baa loo wada kaxaystay indhihiinna kor u qaada oo bal waxaad fiidhisaan kuwa waqooyi ka soo socdo bal mee arigii lagu siiyey oo ah xayntaadii quruxda badnayd bal maxaad odhan doontaa markii madax lagaga dhigo kuwaad bartay inay saaxiibo kuu noqdaan sow xanuun kuma qaban doono sida naag fulanaysa oo haddaad qalbigaaga iska tidhaahdid bal maxaa waxyaalahaannu igu dhaceen xumaantaada badatay aawadeed ayaa darfaha dharkaaga loo xayday oo cerbahaagina loo qaawiyey miya xabashi madabkiisu beddeli karaa shabeelse miyuu barihiisa beddeli karaa markaas idinka xumaanta uu bartayba wanaag baad samayn kari doontaan sidaas daraaddeed ayaan kala firdhin doonaa sida dabaysha cidladu ay xaab baaba'aya u kala firdhiso oo kale rabbigu wuxuu leeyahay tanu waa qaybtaada oo ah intii aan ku qiyaasay maxaa yeelay waad ii ilowday oo been baad isku hadlaysay sidaas daraaddeed darfaha dharkaagan xaydhi doonaa ilaa wejigaaga si ay ceebtaadu u muuqato aawadeed waan arkay sinadaadii iyo danaanidaadii iyo wasiqnimadii dhilanimadaada kuwaasoo ahaa karaahiyadaadii aad kuraha iyo berinkaba ku samaysay yerusaalaamay adiga iska hoogay ilaa goormaad diidaysaa inaad nadiifsanaato